deegaanka laasadacwo ee gobolka saahil iyo bulshada kanoole waliba baaha sharduwanyoongabane ceelbiyood maadaama dadka deegaanka hayeen haanoo biya kudoonada jaran meel ku fog deegaanka taasna sababtii biyaraantu ku jarta deegaanka tukumidee muxsiniyada kujeeda deegaanka ee kanool dalka banaanshiy iyo hay-ada khayriga ee alraxma haan wakiilatay in dadka deegaanka laasadacwo iyo ongadan eelbiyood si bulshada deegaanka an helan biyo ka filan dadka deegaanka eelbiyoodka langodi yaa waliba usan maha idaha deersaday use oona sheegay iyo baahooyinkan gabeen waxaan ahay ninka loo qoday ceelka ee haddii beedankeeda leeyahay meesha degan ee ganacsahay baahida badan qoday waxaan ku ducaynayaa waan ku ducaynayaa ciddii soo bixisay baan ugu ducaynayaa ilaahay janno farduusaha ka waraabiyo waxay ula jeedeen ilaahay haw aslaaxiyo annagana ilaahay ha nagu anfaco haddii beedankeeda leeyahay waa ceel aan u baahnayn waa ceel aanu haddii dad koono degan baanu ahayn meel naga durugsan baanu aroorinaynay ceelna anfacaya weeyaan alxamdulilaahi rabbialcaalamiin waa ku ducaynaynaa waa ku ducaynaynaa waa ku ducaynaynaa alxamdulilaahi rabbialcaalamiin horta maanta halkan ilaahay waxaan ugu mahadnaqaynaa oo ilaahay mahad ku siinaynaa maxaan dhadayey ama hay-ada haato ama islaamkala haatee kuwii ceelkaa noo dhisay ee maxaa dhadayey biyaha ceelka ku jira maanta nooga daboolay ee noo adkeeyey maanta eel horta ilahay mahad ugu naqaynaa alxamdulilaahi rabbialcaalamiin inantaa maanta maxaadhadayde maanta hooyadeed oo maanta dhimatay ilaaha raxmaanka ee casaawajilahay soo baxsatayna ilaahay baanu khayr baanu ku khatimaynaa ilaahay jannadii janna fardowsa ha ka waraabiyo ilaahay jannadii janna fardowsa ha ka waraabiyo hoygeeda hoygii jannada allaa uga yeelo maxaadhadaye dowgii jannada ilaahay ha geeyo maxaadhadaye siraata jannaha ilaahay uga yeelo rabbiga casaawajilahay ilaahay maxaan dhadayey hooygii jannada ayaan ugu ducaynaynaa iyadana waanu ducaynaynaa khayr ilaahay ha siiyo xoogana allah u barakeeyo cadaabtana ilaahay ha ka xoreeyo jidka wanaagsan ilaahay ha mariyo daraanka markaanu soo qaadno dumar baanu anagoo dhacdhacaynoo dee liidanaanu keennaa ilaahay baa noo keenay ilaahay baa halkan noo keenay ilaahay baa maxaa dhadayey noogu mahadnaqay kuwii noo keenayna ilahay baan ugu mahadnaqaynaa dhinaga kalhaana ku mid ee maamulka hay-adda khayriga ee alraxma ayaa bulshada deegaanka iyo kawareejan eelbiyoodka kala dardaarmeen iyo sifaylan ilaalsadaan dadka deegaankan waxaan kula dardaarmaynaa ceelka inay ilaashadaan ceelkan waa ceel la wada leeyahay waa ceel ummad badan ka faa'iidaysan doonto deegaankan oo baahi badan oo aad iyo aad u ballaadhan u qabay waxaan leenahay ceelkaa ilaashada waa dan guud oo la wada leeyahay ilaahay adigana walaal raajiyatu khayr ilallaah ha kaa jasaaisiiyo camalkaa saalixa eed walaalada aad u qabatay halkan maanta ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nooga hirgeliyey ceelbiyood oo xaafad ma garanaysaa magaalada laaso oo waxa weeye galbeedka magaalada laasood xaafada ah ceelkan aanu ka hirgelinnay ceelkana waxa shub lagu soo xidhay oo waxa weeye taangigiina aanu ku darray oo dadku ay ka dhaansanayaan marka biyaha jiinkiina lagu daray oo waxa weeye halkaa ay ku dhaansanayaan xaafadduna insha allah bidmillaahi kariim ay ku rayn doonto ilaahay baa subxaana wa tacaala mahaddaa iskale cidda waqfka soo bixisay iyo waxa weeye ma garanaysaa muxsinaddaa ceelka soo bixisay waalidkeed u baxsatay iyo nafteedaba ilaahay subxaana wa tacala miisaanka xasanaadka ugu daro wax weeye wax la baxsado biyaha ugu qaalisan ceelkuna waa ceelka ma garanaysaa shubka ku xidhan ee taangigii wata ee jiinkii wata ilahay unbaa laga helaa marka ilaahay subxaana wa tacaala muxsinaddaa soo bixisay ee ilaahay subxaana wa tacaala halkaa ma garanaysa dadkii ugu keentay ilahay miisaanka xasanaadka ugu daro janno fardowse ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala ha geeyo ilaahay oo halka ka soo bixisay wax ka badanna ilaahay oo geliyo